loolanka loogu jiro dekedaha soomaaliya ayaa saameyn ku yeelanaya guud ahaan mustaqbalka dalka soomaaliya ayaa ka soo kabanaysa dagaaladii sokeeyey laakiin xiisadda khaliijka ayaa halis ku haysa nabadgelyadeeda sanad ka hor shirkad laga leeyahay imaaraadka carabta ayaa heshiis gaadhaya saddex boqol iyo lix iyo soddon milyan oo dollar saxeexday kaasi oo lagula wareegayo maamulka dekeda boosaaso ee puntland muddo kooban kadib isla shirkad laga leeyahay imaaraadka ayaa heshiis ku kacaya afar boqol iyo afartan milyan oo dollar la gashay somalilan kulana wareegtay maamulka dekeda berbera bishii maarch ayaa dowladda etoobiya saami laga siiyey heshiiskaasi inkastoo aan la shaacin qiimaha lacagta ah ee uu saamigaasi ku kacayo dhinaca kale dowladda turkiga oo xulifo la ah dalka qatar ayaa maalgashi gaaraya balaayiin dollar ka wada soomaaliya iyadoo shirkad laga leeyahay dalka turkigu ay maamusho dekeda muqdisho tan iyo sanadkii labadii kun iyo afar iyo tobankii sidoo kale shirkado turki ah ayaa iyaguna qandaraasyo ku qaatay dhismaha wadooyinka dugsiyada iyo isbitaalada soomaaliya colaadda u dhexaysa dalalka khaliijka ayaa sii xoogeysatay bishii juun markii sacuudiga iyo imaaraadku ay xidhiirka u jareen qatar iyaga oo ku eedeeyey taageerada iiraan iyo ururada argagixisada ah soomaaliya ayaa xeebaheeda waxaa mara shidaalka khaliijka iyo caalamka waxaana dekedaha soomaaliya ka faa'iidaysan kara dalka etoobiya oo aan xeeb lahayn halkaasi ay ku nool yihiin boqol milyan oo qof dalalka khaliijka iyo soomaaliya ayaa wadaaga xidhiidh dhow oo taariikhi ah laakiin waxaa arrintaasi halis ku ah xiisadda ka taagan gacanka carbeed khubarada reer galbeedka ayaa qaarkood waxay tilmaamayaan in sacuudiga iyo imaaraadku ay warkaan dekedaha soomaaliya jabuuti iyo eritereya inay muhiim u yihiin ammaankooda qaranka sarkaal ka soo jeeda dalka qatar ayaa wakaaladda wararka routers waxa uu sheegay in qatar ay ku bixisay mashaariicda samafalka soomaaliya saddex boqol iyo shan iyo siddeetan milyan oo dollar lacagtaasi oo uu sheegay in si toos ah loogu wareejiyo dowladda dhexe ee federaalka ah sarkaalkan ayaa wakaaladda wararka u sheegay in dowladda qatar ay khalad u aragto in lacagta si toosa lagu wareejiyo maamul goboleedyada tallaabadaasi oo uu sheegay inay tahay mid ay samayso dowladda imaaraadka waxaana uu xusay in arrintaasi ay wiiqayso awoodda shaqo ee dowladda dhexe federaalka ah haysadda khaliijka ayaa qalalaaso siyaasadeed ka abuurtay gudaha soomaaliya iyada oo dowladda dhexe ay qaadatay mowqif dhexdhexaad ah laakiin puntland iyo somalilan ayaa iyagu ka soo horjeestay qatar dalalka reer galbeedka ayaa iyagu walaac xooggan ka qaba in colaadda khaliijku ay wiiqi karto dadaalka ay ku bixiyeen balaayiinta dollar ee ay maamusho qaramada midoobay kaasi oo ujeeddadiisu tahay in lagu dhiso ciidan burburiya kooxda al-shabaab ka hor intaan la gaadhin xilliga ay amisom ka baxayso soomaaliya sanadka labada kun iyo labaatanka